imtixaanka shahaadiga dugsiyada dhexe ee fasalka sideedaad ayaa maanta ka bilowday gudaha magaalada muqdisho imtixaankan ayaa waxaa u fadhiistay arday tiradoodu gaarayso soddon iyo shan kun iyo saddex boqol iyo toddoba arday kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana imtixaanka lagu gelayaa sagaashan iyo saddex xarumood sida uu ku waramayo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo oo isagu maanta imtixaanka daah furay ardada saaka imtixaanka u fadhiisanaysa ee gobolka banaadir dugsiga dhexe hoose waa tirada guud waxa weeye soddon iyo shan kun saddex boqol iyo toddoba arday ayaa saaka imtixaan u fadhiisanaysa waxaa gabdha ah shan iyo toban kun shan boqol afartan iyo kow weeye gabdhaha maaragtay imtixaanka saaka ka qaybgelayaa wiilashuna waa sagaal iyo toban kun toddoba boqol lixdan iyo lix arday guud ahaanna tiradoodu waa waa intaan hadda idiin soo sheegay soddon iyo shan kun saddex boqol iyo toddoba arday ayaa imtixaanka saakay u fadhiisanaysa sana dugsiyeedka fasalka sideedaad waxaa imtixaanka lagu gelayaa sagaashan iyo saddex xarumood ayuu ka dhacayaa imtixaankan hadda aan halkan ku furno sagaashan iyo saddex xarumood oo ku taalla gobolka banaadir ayuu imtixaankaanu saakay ka furmaayaa dugsiyada ardadaas ay kala imaanayaan hadda cadadkooda soo sheegay oo soddon iyo shanta kun saddex boqol iyo toddobada arday ah lix boqol konton iyo lix dugsi ayay ka socdaan ay ardadaasoo ka kala timid marka baahiyo gaara dad qabaa jira oo ayaguna maaragtay ardadaas saaka imtixaanka gelayda ka mid ah oo tiradeedu guud ay taha afartan iyo kow xarumaha lagu gelayo imtixaanka ayaa waxaa ka mid ah jaamacadda ummadda waxaana guddoomiyaha jaamacaddaasi xasan cismaan gacal uu talooyin u soo jeediyey macallimiinta imtixaanka qaadaysa waxaan ku faraxsannahay inaan soo dhoweyno maamulka gobolka banaadir soo uu markhaati uga noqdo kaalinta jaamacadda ummadda ay ka qaadanayso in imtixaanadaas la fududeeyo waxaan ugu baaqahay dhammaan macallimiinta ilaalinaysa imtixaankaas in ardaydan oo arday yaryar laga yaabo inuusan saaka soo raacin baabuur soo raacin bajaaj soo raacin soo quraacan daalan yahay baahan yahay waxaa loo baahan yahay in ardadaas loo dhimriyo oo arday yar weli wax ma garto marka waxaan rajaynayaa in dhammaan ilaaliyayaashu ay ku baraarugaan ardaydaas yararta ah sidoo kale macallimiinta imtixaanka ilaalinaysa iyagana waxaa la rabaa in si hufnaan ah ay u qaadaan imtixaankaas baqshad walba meesha ay leedahay ay geliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maxamed yuusuf nuur ayaa ugu dambayntii sheegay in maamulka gobolka banaadir uu ku dadaalayo in imtixaanka uu qaab nabdoon ku soo gebagaboobo gobolka banaadir suurto gelinaya inay imtixaankaas uu ku dhaco si nabad leh iyo amni ah waxaa kaloo aan mahad uga celinaynaa ilaaliyaasha iyo kormeerayaasha raba inay imtixaankan suurtogeliyaan inuu lagu qaado si nabad oo hufan leh oo maaragtay ardaydaas ay imtixaankaas ugu qaadan karaan waa sanadkii shanaad ee uu maamulka gobolka banaadir maamulayo imtixaanka shahaadiga kama dambaysta ah ee dugsiyada dhexe fasalka sideedaad xasan kaafi qoyste v o a muqdisho